bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsan aad ku maqli doontaan warka habeenimada idaacadda dalsan idiin haysana waxaa ka mid ah daliska ciidanka booliiska oo sheegay inay gacanta lagu soo dhigay ninkii dilay cismaan salaad daahir oo dadka ay u yaqaanaan dooraha badda beesha caalamka ayaa bogaadisay hannaankii doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya daliska nisaa ee koonfur galbeed ayaa soo maridhigay sarkaal ay ku sheegeen inuu ka soo goostay dagaalamayaasha al-shabaab iyo hubka watay dab khasaare geystay oo ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho iyo maraykanka oo lacag wax looga qabanaya abaaraha baahsan ee ka jira gudaha dalka soomaaliya ugu deeqa dalka akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka u k ayaa ansixisay siddeed kun oo ciidankeeda in la geyn doono gudaha dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo jimcaha sagaalaatanka bisha afraad sanada labada kun labaiy labaatan kusoo dhawaada warka ah oo faahfaahsan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta lagu dhigay ninkii dilay cismaan salaad daahir oo loo garan ogyahay magaciisu inuu yahay islamarkaana dadka inta badan aan aysaanay u yaqaanin adooraha badda sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheen cabdiwahaab cirguje
halkaan ku suganahay waa guriga hoyga uu ahaa atoorihii badda liida cismaan salaad daahir oo xalay lagu dilay gurigan aan joogo ciidamada booliiska dadaal dheer ee sameeyey waxaa gacanta lagu soo dhigay qofkii dilay waxaana uu ahaa saaxiibkii oo shaqayn jiray lagu magacaabo shacayb leelefow cismaan salaad daahir oo ku magac dheeraa tooraha badda liido allaha naxariis jannaha siiyo xalay lagu dilay magaalada muqdisho waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale samafale caawiyo dadka masaakiinta ee waxba haysan cabdifataax aadan xasan afhayeenka booliiska soomaaliyeed ayaa saxaafadda ugu warbixiyey qaabkii ay u soo qabteen eedeysano loo haysto dilkii allaha naxariis jannaha siiya tooraha badda liido waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed guud ahaan inaan ooga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno kiiskaas oo badi ay bulshada soomaaliyeed laga marin habaabiyey looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigani waxaana isqabsaday labada shaqsi ee kale ah ay bulshada soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo leeleefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay usoo diraan lacagyow ay ku caabiyaan bulshada soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay aageed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada soomaaliya loogu marhabaabiye oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gacanku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhex maray dagaal dhex maray mindilas ku dhuftay kadib ay bistooladda soo dhex gashay dilkana uu fuliyey gacanku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxaa wax loogu qeybi jiray bulsho soomaaliyeed oo maati ah sida kucad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag lixdan iyo ka badan lixdan kun iyo ka badan ah inay dhexdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu marxuumka ku yidhi shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ogolba waxayga samaysan jiray ee iga tag adiga iyo haddaan kaa tagaayo wixii aan kugu leehay xaqa isii iyo kuma siinayo kumbe iguma leed shaqada anaa qabsanaya wixii hore u cuntay allah kugu anfaco dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay iska qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelisay kanna bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa inti laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay dabadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay sida ku caddeed kiiska bistooladii iyo mindidii laisku dagaalay asagaana wacay booliiska soomaaliyeed gacanku dhiiglaha oo wacay uu yidhi atooraha baddaa la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaaba soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaasoo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada soomaaliyed uu ku sameynayo ugu dambayntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhex yeelin ay ahayd maal adduunya oo dhan lixdan kun lixdan kun iyo wax jajab ah la jiro marka bulshada soomaaliyed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglina in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono marxuumkana inuu dilay asaga qirtay kiiskan uu cad yahay aysan jirin wax shabaaba intii soo weeraray uu gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacan ka dhiglaha inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday cabdiwaxaab curguji warbaahinta dalsan
beesha caalamka ayaa bogaadisay hanaankii doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheenna cabdinaasir cadaala safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa war ka soo saartay guddoonka cusub ee golaha shacabka ee la doortay waxaana qoraal ka soo baxay safaaradda hambalyo iyo bogaadin loogu diray hogaamiyaasha cusub ee la doortay ee baarlamaanka soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxaa lagu yidhi waxaan u hambalyeynaynaa hogaamiyaasha cusub ee la doortay ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan xasaasiga ah la wareegaya mas-uuliyaddooda dhanka kale qoraal ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay doorashooyinkii guusha kusoo idlaaday ee loogu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare iyo golaha shacabka ee muqdisho lagu qabtay waxaana ay u hambaliyeeyeen guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada dhowaan la doortay saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxa ay soo dhoweynayaan doorashooyinka guusha kusoo idlaaday ee loogu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare ee dhacay ee lix iyo labaatankii abriil laba kun labaiyo labaatan iyo golaha shacabka ee dhacay toddobaiyo labaatankii ilaa sideed iyo labaatankii abriil laba kun labaiyo labaatan waxaan u hambaliyeynaynaa guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada la doortay ee la wareegaya waajibaadkooda muhiimka ah xilligani xasaasiga ah ee soomaaliya ku jirto ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ay soo saartay beesha caalamka sidoo kale qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu yidhi kadib dib u dhacyo iyo caqabado daba dheeraaday oo ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa guul weyn ah doorashada guddoonka baarlamaanka waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ee gacanta ka geystay dhammaystirka doorashada baarlamaanka ugu dambeyntii saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in doorashada madaxweynaha hadda lagu soo dhammeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo fariin u diray guddoonka baarlamaanka kuwaasi oo ay fareen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dedejiyaan doorashada madaxweynaha oo la filayo in dhowaan la gudagalo
daliska nise ee koonfur galbeed ayaa soo bandhigay sarkaal ay ku sheegeen inuu kasoo goostay dagaalamayaasha al-shabaab iyo hubka watay maxamed iidle ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo bandhigay mid ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu magacaabo ciise cumar deerow isaaq kaas oo al-shabaab u qaabilsanaa weerarada sida lagu yidhi war ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee dhinaca nabad sugidda taliska ayaa sheegay in ciise cumar deerow isaaq uu in muddo ah oo siddeed sana ah uu ka tirsanaa xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta deegaanada maamulka koonfur galbeed waxa uuna ahaa markaasi kooxaha qaabilsan dhinaca weerarada oo uu ka tirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey koonfur galbeed soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in markaasi master ciise uu hogaamiye u ahaa in ka badan afar boqol oo ka mid ah dagaalyahanada xarakada al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen mas-uuliyiintu inuu qayb ka ahaa dagaalo dhowr ah oo ka dhacay gobollada jubbooyinka iyo baay waxaana sidoo kale hay-adda nabad sugidda ee maamulka koonfur galbeed ay soo bandhigtay hub ay sheegeen inuu kala soo goostay sida ay tilmaameen dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo ay ka mid yihiin laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo hal beka m marka laga soo tago sheegashada iyo soo bandhigidda ruuxan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ma jiro wax wara oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo koonfur galbeed ay sheegtay inuu ka tirsanaa sargaalkan ay soo bandhigtay
dowladda maraykanka ayaa lacag looga qabanaya abaaraha ku habsaday dowladdegaanka soomaalida etoobiya ugu deeqday war ka soo baxay dowladda dalka maraykanka gaar ahaan waxda ka hortagga masiibooyinka u s aid ayaa sheegtay in lacaga malaayiin ah loogu talagalay dadka deegaanka soomaalida etoobiya abaaruhu waxyeeleeyeen loogu oo tabaruco si ay uga baxaan abaaraha bilihii lasoo dhaafay ku habsaday deegaanada ay deganaayeen safaaradda maraykanka ee dowladda dalkaasi ay ku leedahay etoobiya ayaa sheegtay in abaartan bahday ay ku habsatay dadka deegaanka soomaalida etoobiya maraykanku ka qayb qaadanayo sidii abaarahaasi dadku ay saameynta ugu yeesheen gargaar loogu fidin lahaa halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya dowladda akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi u k a ayaa sheegtay in sideed ka mid a ciidan sideed kun oo ka mid a ciidankeeda loo diri doono gudaha dalka ukraine sida ay uga hortagaan baa la yiri bayaan ka soo baxay waaxda gaashaandhiga ee dalkaasi u k daandaansiga dowladda dalkaasi ruushka ay ku haysa gudaha dalka ukraine haddii ciidamada dalkaasi dalkaasi u k ee sideeda kuna gaaraya ay galaan gudaha dalkaasi ukraine islamarkaana qeyb ay ka noqdaan dagaalka ka socda dalkaasi waxa ay noqonaysaa sida la saadaaliyey in dowladda dalka ruushka ay isticmaasho hub inta badan iyadu ay ka dhowraysa inay isticmaasho dagaalka ay ka wada gudaha dalka ukraine taas oo laga cabsi qabo in la adeegsado sida ay sheegeen saraakiil dhinaca qaabishan militariga oo dorosan arrimaha dagaalka in dowladda dalka ruushka ay suurtagal ku noqonayso xilligan inay isticmaasho hubkeeda nukliyarka ah dhinaca kalena jarmalka ayaa mooshin ku ansixiyay in hub la siiyo dowladda dalka ukraine taasoo qayb ka noqonaysa midowga yurub oo dadaal ugu jira sidii taakulayn loo siin lahaa dowladda dalkaasi ukraine oo inta badan magaalooyin aada u fara badan inay noqdeen goobo lamadegaan ah sida ciidamada dalkaasi ruushka ay hub ugu wadeen waxaana sidoo kale dowladda dalkaasi ruushku ay sheegtay in gebi ahaanba ay la wareegeen magaalada maribor oo ah goob ku taala meel xeeba islamarkaana ay ku taalay warshadda biraha lagu sameeyay weliba gaadiidka dagaalka dowladda dalkaasi ukraine ay lahayd warkii habeennimo aad ka dhagaysanaysay idaacadda dalsan kheertana dhegaysanaysay caawa nageenta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel